subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyo hadalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn oo warka subax shirka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir oo xalay muqdisho ka dhacay iyo qodobo muhiim ah oo laga soo saaray ehelada wiil dhowaan askari ka tirsan taraafikada uu ku dilay muqdisho oo cadaalad ka dalbaday dowladda soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka oo xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka kalana hadlay arrimaha ku aadan gurmadka fatahaadaha dowladda soomaaliya iyo boqortooyada sacuudiga oo heshiis iskaashi dhanka amniga ah ku kala seexday magaalada riyaad ee dalkaasi sacuudiga shirka maalgashiga dhaqaalaha buluuga ah ee soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyey muqdisho wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha oo hay-adda sodmo ku wareejisay doomo la buufiyey oo loogu- lagu badbaadinayo dadka shacabka ah ee ay saameeyeen daadadka elmiino
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale ismaqal wanaagsan waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka nofembar sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subax haatana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan shirka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ayaa xalay muqdisho ka dhacay waxaana kasoo qeyb galay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada kale iyadoo shirka intiisa badan ahay mid loogaga hadlayay arrimaha ku aadan ammaanka iyo sidii loo sugi lahay iyo weliba robabka mihigaanka ah ee ka da-aya caasimada shirka ayaa waxaa gudoomiyey gudoomiyaha gobolka banaadir iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir shirka markii uu soo gabagaboobay waxaa waxyaabihii lagaga hadlay iyo sidoo kale muhiimadda uu lahaay warbaahinta la wadaagay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo
bismi illahi raxmaan raxiim waxaa xarunta gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir caawa ku qabsoomay shirkii degmooyinka iyo maamulka sare shirkaas oo ahaa shir deg deg ah loogana hadlayay xaaladaha guud ee ka jira magaalada muqdisho gaar ahaan maalmahan waxaad ogtihiin inay si xoog leh roobab ay u socdeen roobabkaas oo dalkoo dhanna ka socda gaar ahaanna caasimadda ee ka da'ayay oo wata biyo aad iyo aad u xoog badan laga yaabo ma- mararka qaarkood meel uusa ka degayn ka da'ayn ama degmo uusa ka da'ayn in biyo iska socda ay yimaadaan oo laga yaabo isagoo degmada daynilo kale ka da'a biyo halkaas ka soo rogmaday inay yimaadaan maaragtay degmada hodan iyo waaberi iyo ay yimaadaan marka roobabkaas xaqiiqatan ee, waa roobab aad iyo aad ee, culayskooda u wata ee, faa'iidadoodana wata dadku waa u baahnaayeen roobabka oo dee dee abaarta iyo maaragtay ee, ilaahay inuu dadka ka bixiyo wax qiimo badanay ahayd laakiin ba- daadadka iyo biyaha ka soo rogmanaya culays badan ayaa ka imaan kara oo dadka uga imaan kara culeysyadaas marka ee, ayaan rabnay inaan ee, degmooyinka iyo maamulka ee, isla wadaagaan sidii maaragtay dadka loogu gurma lahaa shacabka sidii magaalada meelaha biyuhu ay fariisanayeen ee, looga qaadi lahaa oo loogu gurma lahaa marka dhammaan wuxuu ku saabsanaa shirku gurmad guud oo loogu talagalay inuu maaragtay la- la- la- heegan la geliyo maamulka gobolka banaadir dhammaansu u dhan yahay hadday yihiin degmooyinka haddii uu yahay guddigii maaragta hawshaas loo xil saaray haddii uu yahay maaragtay dadka soomaaliyeed ee, ee, ee, booyadaha kuwa leh kuwa maaragta qof kastaa wuxuu ka qaadan karo in dadka la howlgeliyo ayaa ee, u ha- u ahaa shirka ajandihiisa iyo qorshihiisa ugu weyn Ee, sidaad ogtihiin roobabkan hore ayaa looga digay xaqiiqatan horay ayaa looga digay inay biyo badan la imaan doonaan iyo daadad inuu la imaan doonana waa la ogaa horeyaana maaragta loo saadaaliyay marka ee, maalin kastana waa arkaynaa waxa ka dhacaya gobollada haddana maaragta caasimaddiiyaan joognaa marka waxaan rabnaa inaan dadka gobolka banaadir degan aan u sheegno in maamulka gobolka banaadir hariya hamiin heegan uu ugu jiro siduu maaragta u caawi lahaa dadka biyuhu ay ama maaragta daadadka laga yaabo inay waxgaarsiiyaan horena maaragta guddiyo kala duwanaa loogu saaray oo arrintaas iyadaa dadka uga digaaya meelaha biyo fariisyaha loogu talagalay in dadka laga dheereeyo meelaha la isleeyahay biyaha wax u dhibi karaa loogu talagalay in maaragtay dadka looga digo har iyo hamiin wuxuu maamulka gobolka banaadir u taagan yahay guddigii loo xil saaray howlaha guud ay u taagan yihiin sidii biyaha ay maaragta meelaha marinada oo muhiimka biyaha isugu yimaada oo soo rogmanaya ay uga qaadi lahaayeen ilaa iyo hadda shaqadaasu meel fiican ay marayda xaqiiqatan waxay ka fiican tahay sanadyadii lasoo dhaafay biyaha maaragta soo rogmanaya biyuhu culays badan ay leeyihiin laamiyada waxaa laga yaabaa qaarkood inay dhibaato gaarsiiyaan waxaa laga yaabaa in guryaha qaar ay dhibaato gaarsiiyaan waxaa laga yaabaa meelo maaragtay aysan biyuhu fariisan jirin xooggooda iyo awoodda ay leeyihiin inay fariistaan laakiin waxaa caawa lagu ballamay dadaalkii uu maamulka gobolka banaadir waday inuu sii laba jibbaaro taas qodob waxay ahayd muhiima oo maaragtay gurmad xoogle sidii loo samay lahaa ay ahayd ilaa iyo haddana gurmadkaas uu si fiican u socdo xaqiiqatan waxaa jirta waax la yidhaahdo waaxda howlaha guud oo har iyo hameen hawshaas u taagan loo xil saaray ugu yaraanna labaatan booyadood soddon booyadood halkii marba ay howlgelayda maxaa yeelay haddiiba shaqadaas aan la qaba lahayn magaaladan oo dhan waxay noqo lehda iyadoo dhan daadad iyo biyo fariisiya noqo lehda taas marka qodobkaasaan rabaa inaan ugu gudbo waxaa jiray qodobadii kale oo ayadana aad loo qodobo kale oo ayadana aad looga hadlo sida ammaanka sidii uu ahaa in lasii xoojiyo laga shaqeeyo waxaa kaloo laga hadlay mukhaadaraadka iyo ciyaal weeradii mararka qaarkood ka jiri jiray degmooyinka ayagana gacanbira in lagu qabto oo aysan naga mashquulin howlihii rootiiniga ahaa oo socday oo magaalada laga hay jiray in uusan roobku naga mashquulin oo howlahaasna ayagana gacanta lagu haayo oo adeegii bulshada loo hayay gacanta lagu haayo hadday tahay amnigii iyo hadday tahay maaragtay la dagaalankii mukhaadaraadka iyo haddii ay tahay maaragtay dadkii maaragtay tuugada ahaa oo dadka maaragtay
dhanka kalena ehelada wiil dhallinyaro ah oo dhowaan askari ka tirsan taraafikada uu ku dilay magaalada muqdisho ayaa waxa ay dalbadeen amase dowladda ay ka dalbadeen cadaaladda xilli ay kulan ku qabsadeen magaalada muqdisho waryaheena safo cusmaan ayaa ka waramaysa jiinow oo sagaalka bishan lagu dilay isgoyska shabeelle ee magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay dalbanayaan cadaalad ilaa haddana ay haynin wiilkooda ninkii dilay meydka marxuunka ay waxa ay sheegeen inaanan weli la aasin ilaa laga keenana ninkii dilay aanan la aasi doonin ehladan ayaa waxa ay sheegeen inay yaqaanaan ninka wiilkooda dilay heeb ahaan halka uu kasoo jeedo waxa ayna dalbadeen in cadaaladda la marsiiyo ninkaasi oo ay sheegeen inuu la shaqeeyo taliyaha taraafikada soomaaliya ilaa haddana ay xushmeynayaan dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mid ah nabadoonada waxgaradka iyo dadkii kala duwanaa ee halkani ku sugnaa ayaa waxa ay sheegeen in aanan wiilkooda la aasi doonin ilaa laga helo ninkii dilay dowladuna ay gacanta soo geliso maadaama uu ahaa askari qaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaynu ugu baaqeen in ninkaasi lasoo qabto iyaga oo dowladda ku ammaanay in maalmihii ugu dambeeyey ay soo qaqabanaysay dadka dilka ka geysta magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa nagu dhacday geeri geeriduu kale xanuun badan nin aada u da-yar dhallinyaro ah ubax soo baxaya ah waxaa lagu dilay si gardarro ah oo xaqdarro ah aa nin faajirihu dilay wax uu ka qabay ma jirin wax kala dhexeeya ma jirin wax isu keeni kara oo aan daalimnimo ahaynu ma jirin waxaa lagu dilay shabeelle jaamacadda ummadda iyo shabeelle derbigoodaa lagu dilay kaasa itaaliya albaabkeeda hore sagaalkii bishii november oo haddaba aan ku jirno sanadkan laba kun saddex iyo saddex iyo labaatanka Eh, shanti galabnimo amba koob iyo tobanka saac qof basay u taqaana ayaa la dilay waxaa lagu dilay meesha hadda aan sheegnay oo ah shabeelle ma ahan meel uu ku faka karo qof wax dilay ma ahan iska dhaaf qof wax dilay iyo qof wax dulmiya xataa meel uu ku faka karo oo xataa qof si qaldan u fiiriyey waxaan dareemaynaa marka dilkaasu inuu ahay gardarra garab og sababtoo ah Eh, xaafadaha marka gaadiidku dhex maraayo haddii ga- baabuurka uu dooro ku istaago hadduu isku dayo inuu cararo shacabka caadiga ahaa qabta asoon hubaysnayn ubax soo baxaayo dhibaato culus waalid ku koriyey agoonnimo lagu koriyey wax la soo baray iftiinka dalka iyo dadkaba ahay aa gacanka gardaran ku dishay xamarweyne soona xamarweyne waxaa dilay nin dowladda shaatiga dowladda gashan wuxuu ku dilay si gardaraa mootou iska saaray xataa qolada mootada wada ma ahayn nin mooto iska saaran oo danahiisa soo gudahayu ahay waxa loo dilay waa waxna wada kurbeeyey waa qoyskii cabashada qabay waxa meeshan joogood u wada jeediin waxaan dowladda ka rabnaa ninkiina dilay ee gardarra nagu dilay ee afar habeen meydkanyu oo firinjeer ku jiro oo soomaali waa dhaqan badantee dhaqanihii badnaay oo soomaali lahayd cid nagula soo kacda la la-yaha ilaa weli meydkiina uu firinjeer ku jiro ninkii ugu sarreeyay darawalkiisi waayay wuxuu nagu dilay magaalada dhexdeeda magaalada waxaa ku wada xiran dowladda ugu wada xiran oo la wada og yahay cid kastoo xafiis fadhidana ay jidka ugu xiran tahay kaamirooyin
waxaan markaa weydiisanaynaa madaxda dowladda ugu sarreysa gaar ahaan laamanka arrinta ay qusayso sidii laamanka amniga hay-adda garsoorka gaar ahaan maxkamadda ciidamada in ay marxuumka soomaaliyeed ee ifaayey mas-uuliyad weyn haayay ifka kuwii dhaafiyey ee ahmid dilay iyo mid qariya mid qaaday in cadaalad la hor keeno si marxuumka cadaalad u helo reer muqdishona ay u ogaadaan inay cadaaladdu shaqaynayso oo yaysan noqonin cadaaladda mar mid marna laga shaqaysiiyo mid marna mid la ju- maarata aan aan laga shaqaysiin meeshaan nooga dhintay oo meeshaan lagu dilay kolley waxaan doonaynaa cadaalad waxaan doonaynaa cadaalad kulli calaaya xaal nin dhallinyaro ah, ardaya een, caruur leh yacni iska xamaalanayo inaa bareer hooyo ka soo tegey inaa bareer in dulmi lagu dilo kolley waxaas waxna qabata maahan
waxaa qodan meeshaan lama laba godaa qodan lamada god hal waaba waaba waaba cumar waa haynaa kii kalena dowladaan ka rabnaa godka lamaad la gelima iyadoon ninkii la keenin dowladaana ka rabnaa dowladda inay keento ee laysla duugo ayaan ka rabnaa waxaan cabasho ka nahay anunkoo ah ahlada marxuun cumar jiinow een, oo loogu geystay dil isgooska shabeelle ilaa iyo haddeertaan la joogana ninkii dilay aanan gacanta lagu haynin dowladda federaalka soomaaliya waxaan cabasho ka nahay aninkoo ah ahlada marxuun cumar jiinow dhibaatada loo geystay iyo dilka loo geystay marxuumkaas ilaa iyo haddeertaan la joogana wax gacanta lagu soo dhigay aysan jirin iyadoo aan dareemayno halka dilka loogu geystay inay tahay meel aanan askari uusan ku faka karin safiye cismaan cabdulla dalsan t v muqdisho
dhanka kalena haddii aynu eegno gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa kulan gaar ah uu la yeeshay gudoomiyaha hay-adda sodma iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan na daadadka elnino kuwaasi oo haatan dowladdu ay gurmad xoogan u fidinaysa dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya na sheekh aadan waa sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaha sheekh aadan madoobe ayaa warbixin ku saabsan xaaladda guud ee sidoo kale iyo deegaanada fataaduhu ay saameeyeen waxa uu ka dhageystay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka waxaana gudoomiyaha uu kula dardaarmay madaxda iyo sidoo kale shaqaalaha hay-adda sodme in dadka soomaaliyeed loogu shaqeeyo si hufan islamarkaasna ay labo jibaadhaan shaqada qaranka ay u hayaan sidoo kalena gudoomiyaha ayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed ugu baaqay in ay isku gurmadaan oo gacan lagu qabto amase la gacan qabto dadka ay saameeyeen fatahaadaha roobabka xoogan ee ka da-aya magaalada muqdisho waxaana sidoo kale intii kulankaasi oo uu socday ay dhinacyadu ka wada hadleen sidii gurmad loo gaarsiin lahay dadka shacabka ah ee ku dhibaateysan amase ku go-doonsan gobolada dalka ay saameynta xoogan ay ku yeesheen roobabka mihigaanka ah ee dalka ka da-aya taasi oo keentay in dad aada u fara badan oo shacab ah ay ka barakacaan guryahoodii sidoo kalena ay qaar kalena ay ku go-doonsan yihiin iyadoo muqdisho iyo sidoo kale gobolada dalka si isku mid ah oo haatan kaga da-ayo amase ay kaga da-ayaan roobabka xoogan ka jira dalka dhanka kalena haddii aynu eegno dowladda soomaaliya iyo sidoo kale boqortooyada sacuudiga waxa ay kala sixideen heshiis dhex maraya labada dal dowladda sacuudiga iyo sidoo kale soomaaliya ayaa magaalada riyaad ee dalka sacuudiga waxa ay ku kala siixideen heshiis iskaashi kaasi oo la xiriira dhanka iyo amniga waxaana magaalada riyaad ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya heshiiskan iskaashiga amniga waxaa labada dal u kala siixay wasaaradda arrimaha dibadda iyo waa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee boqortooyada sacuudiga heshiiskan waxaa muhiimad weyn uu leeyahay in ay waxweyn ka tarayaan dhanka iyo iskaashiga labada dal ee la xiriira dhanka amniga wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in shirkani waa in heshiiskani uu yahay mid muhiimad gaar ah u leh soomaaliya sidoo kalena sida uu sheegay in dowladda soomaaliya ay wax badan ka bedeli doonto oy ka faa-iidi doonto sidoo kalena ayaa uu yahay mid labada dalba muhiim u ah dhanka kalena haddii aynu eegno shirka maalgashiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho wariyaheena cabdifataax muumin ilka case ayaa warkaani ka warramaya dhaqaalaha buluuga ee soomaaliya oo lagu soo bandhigay fursadaha maalgashi ee kheyraadka badaheena ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shirkan ayaa lagu dhiirgelinayay maalgashayaasha gudaha iyo caalamka inay ka faa'iidaystaan fursadaha badan ee ka bannaan maalgashiga dhaqaalaha buluga ee soomaaliya iyadoona shalay uu daafuray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare shirka uu socday muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qayb galay xiritaankiisa wasiirada kulumeysiga dowlad goboleedyada dalka ka jira wakiilo ka socda beesha caalamka safiiro iyo shirkado caalami ah oo danaya kheyraadka badaha iyadoona lagu soo bandhigay dood cilmiyeedyo iyo sidoo kale cilmi baarisyo lagu sameeyey badaha iyo weliba dhaqaalaha baluga ah shirka ayaa gabagabadiisa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed iyadoona warbaahinta uu aqriyey cabdifataax axmed cali
shirkan waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluga ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxay bogaadisay kaalinta muhiimka ah ee shirkan ay ka qaateen saaxiibada caalamiga ah ee kala ah u s aid iyo u k development kuwaas oo suurto geliyay qabsoomidda shirkan heerka sare ah ee lagu dhiirigelinayo maalgashiga kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dalka shirku waxa uu soo bandhigay in ay muhiim tahay islamarkaana loo baahan yahay in maalgashi wax ku ool ah lagu sameeyo kalluumaysiga iyo khayraadka badaha iyadoo ganacsatada soomaaliyeed loogu baaqay inay ku dhiiradaan sidii ay maalgashi mug leh ugu samayn lahaayeen dhaqaalaha buluuga ee dalka saddex shirku waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in la sameeyo daraasado iyo cilmi baarisyo ku saabsan fursadaha maalgashi ee dhinaca kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dalka kuwaas oo hoga tusaalayn kara dhaqdhaqaaqyada dhaqandhaqaale ee la xidhiira dhaqaalaha buluuga ee dalkeenna afar shirku waxa uu ku baaqay in la joogteeyo hubinta iyo ilaalinta khayraadka muhiimka ee badaha dalka si looga hortago dhibaatooyinka deegaanka dembiyada badaha iyo dhaqdhaqaaqyada aan diiwaangashanayn ee ka dhaca badaha dalka
wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluga ee xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan ayaa gebagabadii waxa uu u mahad celiyey dhammaan hay-adaha iyo weliba mas-uuliyiinta kala duwanaa ee ka qayb galay shirkan muddadii uu socday
ma raba inaan adigu dheeraado waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo runtii habeen iyo maalin u soo jeeday inay hirgeliyaan barnaamijkan qiimaha leh gaar ahaan waaxda blue economiga wasaaradda oo runtii waax cusubna ah islamarkaana la geliyey khibrad iyo shaqo aad iyo aad u xoog badan sidoo kale waxaan u mahad celinayaa aqoon-yahanada soomaaliyeed ee contribution ku lahaa brograamka inuu istaago iyo martida iyo hay-adaha sida gaarka ah oga soo qaybgala meeshan sidoo kaleeto saaxiibada internationalkaanu leenahay ee halkan laga xusay ee runtii iyagoo laftigooda aad iyo aada ugu hab ugu mashquulsanaa inay hirgeliyaan oo barnaamijkan uu hirgalo aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa saaxiibada iyada dhow ee walaalaha iyaga ah ee dalalka aan dariska nahay iyo kuwa aan saaxiibadana ka yimid si ay u qayb galaan halkan ganacsatadooda runtii na soo gaadhay aragtidooda ay ku biirin karaan
codkaasina waxa uu dambeeyey warbixintii uunoo akhrinaya waryaheena cabdifataax muumini ilka case guud ahaan warkiisa wax dhegeystayaal intaas aynu kusoo gaweynaa cidda wararka ay istaagaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel